بsm الlah الحamdu لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام عlى رsuuل الlah صلى الlه عليه وsلم اllهma أkhرجna min ظulmaaت الwهم وأkrimna bnuur الفhm واftح عlayna bmacrifaة العilm وxasن أkhlاaqna bاlxilm وshل lna أbwaaba fضlk وانshur عlayna min khزا'n رحmatka ya أرحم الراaحimiin rab calimna minhu ma jahilna وdakirna minhu ma nasina waa dersigii labaatanaad min kitaabi nuur اlyaqiini fi siirati sayidi اlmursaliina sala اllahu calayhi wasalam tarjamadan waxay la yidhaahdaa ama ciwaankan waxa weeyaan almunaafiquuna kuwii munaafiqiinta ahaa oo jamaaco reer aws iyo reer khasraj ka tirsan bay ahaayeen diinta waxay u soo galeen tuqya inay isku ilaashaan oo ma garanaysaa dilka la laynaya gaalada inay iskaga ilaashaan oo astur ka dhigtaan bay u soo galeen waxay arkeen islaamnimadiio xoogsanaysa iyaguna weligood waxay aaminsanaayeen diintii aabbayaashood iyo shirkigii iyo gaalnimadii iyo in la beeniyo bacfiga isu soo saarka iyo howlahaas bay aaminsanaayeen xagga haw ahaan iyo jacayl yahuudday la jiraan hoos ahaan xagga muuqaalkana muslimiinta ay ku dhex jiraan saddex boqol oo nin bay ahaayeen baa layidhi ma yarayn wa kaana wuxuu ahaa yusaaciduhum miduu ku saacido calaa maqaasidihim maqaasidooda iyo danahooda nimanka yahuudda waxaa saacidayay jamaacatun jamaaco oo min carabilmadiinati madiine carabteeda ah kuwaasoo acma allaahu ilaahay tiray basaa'irahum waa basaa'irti qalbigaa ilaahay tiray basarkaan indhaha maaha basaa'irtii hoosaa ilaahay baabi'iyey indhala'aan waxay qabeen xagga basiirada ah fa akhfow waxay qariyeen kufrahum gaalnimadoodii calaa khowfan cabsi oo ay u cabsanayaan calaa xayaatihim noloshooda yaan laydin layni wa kaana wuxuu ahaa yar-asu miduu madax u yahay haadihi tan aljamaaca ee jamaacada ah cabdulaahi binu ubayi ibnu saluula ninkaas baa u ahaa ubayigii ibnu saluula maaha cabdulaahigii ibnu saluula ahaa weye waxa weye waa islaantii dhashay weye tan dambe abtiriskii oo socdo hamoodin waa ka digaan kutubtu ayib alkhasrajiy ninkaasaa oday u ahaa kaana wuxuu ahaa murashaxan yaa murashax hadda waa la bartay mid murashaxa u sharaxan liriyaasati ahli lmadiina reer madiina madaxnimadooda in xilkaa loo doorto reer madiina isagoo uu murashax buu u ahaa goorma qabla hijrati rasuuli hijrati rasuulillaahi sala allahu caley wasalam nebigu intuusan soo hijroon isagaa murashax ahaa oo yaraha iscimaamadaynayay oo in la doorto oo la boqradoo la duubo buu raadinayay dayib heyrkaasuu isla joogay dee maxaa dhacay marka mar haddii nebigii yimidna dadkii baa nebigii raacay cidna waa waaye waa la dooran waaye laakiin mid ilaahay doortaa yimid aan doorasho dadba u baahnayn nebi maxamed baa yimid calayhi salaatu wasalaam xanaaqoo halkaa ka qaaday xilkii iyo madaxnimadii dhaaftay weligeedba waa ku dhintayba dagaalnimadii iyo munaafiqnimadii madax jacaylku waa balaayo waa aaf walaa shak waxaan shaki ku jirin anna darara almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta dhibaatadoodu ashaddu inay uga daran tahay cala almuslimiina muslimiinta min darari lkufaari gaalada dhibaatadooda balaayada ahlubaatilka kula dhex deganoo islaamnimada kula sheeganaya dhibta ay ku hayaan muslimiinta ka badan dhibta gaalada kaa fog ama gaalnimada ku cad ay muslimiinta ku hayaan kaa waa la iska ilaalinaya kani gaaladiina waa u shaqaynaya dharka muslimiintana waa qabaa masaajidkau kula jiraa mudarasadu kula jiraa suuqu kula jiraa dhibtiina muslimiintu ku wadaa kaa laakiin waa la iska ilaalinaya dubkiisaa la garanaya iyo mabdi'is waa gaalkaa cad ama madow amaa kan waa gaal qarsoon lianna ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna kuwan munaafiqiintaa yadkhuluuna way soo gelayaan bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda bay soo gelayaan fayaclamuuna waxay ogaanayaan munaafiqiintu asraarahu muslimiinta sirahooda wa yushiicuunaha way faafinayaan markaa sirtii bayna alacdaa'i cadowbay ku dhex faafinayaan cadowgaasoo min alyahuudi iyo wakayrihim yahuud iyo kuwo kalaba ah kamaa xasala daalika arrinkaas sooba u xasilo u dhacay miraaran marar badan sideen dhacdayba ninkaa munaafiqaa baa marka munaafiqiinta oday u ahaa munaafiqnimada ku caanbaxay ayib saasay to nebigaan rumaysano xertii nebigaan ahay uu leeyahay weliga tirsiga saxaabada meel looga daray ma jiro laguma daro kamana dhex bixin odayaashii reer madiino ahaa ninkani intuusan madiine imaan baa waxaa loo sameeyey waxyaalihii lagu boqoran lahaa kharas waxa la yidhaahdo macnaa taaj taajkii la dul saari lahaa ayaa loo sameeyey ayib ninkaa noocaas u ahaa waxaa la yidhi rasuulku markuu yimid oo dadkii raaceen calayhi salatu salaam ayuu cadaawad buu muujiyey ninkaana booskaadi degay xilkaadi qaatay baa xaalkiisi noqday inuu xilkiisii waayey buu u arkay dabeedna wixii dhacay waa kana mulkigiisii nebigu inuu ka siibay buu u arkay marka nimankaa munaafiqiinta muslimiintay soo dhexgelayaan xogtii bay ogaanayaan xogtiina gaaladay u geynayaan hawshaa marka halkaa marayso wal asaasu saldhiggu waxa weeye wal asaasu saldhiggu alladii asaaskaasoo kaana calayhi rasuulullahi nebi moxamed uu dul ahaa calayhi salatu slam ku dul sugnaa an yaqbala buu ahaa inuu nebigu ka aqbalo nimankaa maa dahara wixii ka daahira muuqaalka guud baa laga aqbal muslimiin miyaad tihiin haa ahlan wasahlan wayatruka inuu nebigu ka tago lilaahi ilaahay darti maa badnana waxa qarsoon qalbiga ugu jira walaakinahu nebigu calayhi salatu wasalaam nebi moxamed maca daalika kaamiciis kaana wuxua laa ya'manhum kaan u aaminin hum munaafiqiinta fii camalin camal maa camal ah wax camal ah fii camalin maa camalkii ka ah wax camal ah wax shaqo ah munaafiqiinta nebigu uma diri jirin uma dirsan jirin fa kaiiran maa in badan buu nebigu kaana ahaa yataqayabu kii ka maqnaada can ilmadiinati magaalada madiinaad nebigu marar badan buu ka maqnaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna hadduu ka maqan yahay wayuulii calayha wuxuu madax uga dhigi jiray ta welisiin jira madiina bacda alansaari ansaarta qaarkood ayuu dhihi jiray idinkaa meesha wayuwallii hadday idin qoranta calayha wuxuu tawallisiin jiray madiina bacdal ansaari ansaarta qaarka loo dhiibi jiray magaaladaas adaa kasi gadoomiya guddoomiy walaakina lam yuchad lama oga ansaar kasoo loo dhiibo meesha annahu nebigu wallaa inuu u dhiibay rajulanin oo miman ka mid a cuhudda calayhi lagu yaqaano annifaaq marna lama hayo nebigu xil u dhiibay madiina iyo meel kale toonna nin munaafiqnimo lagu yaqaano lannahu calayhi salatu slam nebigu yaclamu wuxuu ogaa maa sheega yakuunu minhu munaafiqiinta xaggooda ka ahaanaya low wullu haddii la tawallisiyo camalan shaqo haddii xil loo dhiibo taytalkaasi uga sii faa'iidaysanayaan fa innahum iyagu bilaa shakin shaki la'aan yatakhiduuna daalika xilkaa loo dhiibay camalkaa waxay ka yeelanayaan fursatan fursad iyo jaanis liidiraari lmuslimiina muslimiinta dhibaatayntooda idraar dhibidda muslimiinta bay fursad uga dhiganayaan ilaa dad baa markii loo dhiibo jagooyinkii xilalka uga faa'idaysta howlaha hore ay qabeen dagaallo iyo dekanooyin iyo nidaamyo bay awoodda uga faa'idaysanayaan wahaadaa kan hadda la soo sheegay inaan dersi loo dhiibin munaafiqiinta inaan macnaa xil loo dhiibin darsun waa dersi darsigaasoo muhimun muhima darsigaasoo liru'asaa'i islaami islaamka madaxdiisa u ahaaday darsigaasoo yucallimuhum baraya iyaga allaa yaiqu inaysan ku kalsoonaan fil acmaali acmaasha dhexdeeda acmaasha almuhimati muhimkaa ilaa biman qof mooye lam tadhar calayhim dushooda aysan ka daahirin shubhatu nifaaqi munaafiqnimada shubhadood qof munaafiqnimo shubhadii aan lagu ogayn waa inay madaxda muslimiintu u dhiibtaan xilalka bale aan u shaqaynayn ow amase idhaaru maa shay muujintiisa aan lagu ogayn aysan ka daahirin yukhaalifu khilaafaya maa filfu'aadi qalbiga waxa ugu jira qofka shaqadiisa iyo ficilkiisu iskhilaafsan yihiin ya qalbiga waxa ugu jira iyo wuxuu samaynaya kaa lama rabo ninkaa marka munaafaqa ee beladaayo hawsha watay waxaa ku biiray saddexdaa boqol xataa ka mid noqday nin la dhihi jira abu caamir waxay dadku u yaqaaneen arraahib raahib bay dhihi jireen jaahiliyadii buu iska cibaadaysan jiray nebigu laakiin wuxuu naynaas uga dhigay alfaasiq booskii raahib wiilkiisa mataqaa ninkaas xandala la dhihi jiray muslimiinta kuwa ugu cajab badan buu ahaa maalintii uxud boo dhintay malaa'igtaa dhaqdhaqday hasiilulmalaa'ika ninka loo yaqaan weeye hasiilulmalaa'ika xandala tumna abi caamir abi caamirkaas iska jir laakiin ninkan waka wiilkiis wiilkiisana malaa'igtaa dhaqday balada u fiirso mucaahadatlyahuudi waayo yuhuud bay dadku dhahaan waa iska yahuud wey yahuud mucaahadatlyahuud nimanka yahuud la yidhahdo mucaahadadii iyo ballankood ballankii lala galay haadaa ifham haadaa kaa hore fahm waqad calimta waxaad ogaatay annahu nebigu annahu shaanay kaana inuu ahaa yudaadu lmuslimiina muslimiinta inuu la didoobayo cadow la yahay muslimiinta fi lmadiinati magaalada madiina fi'ataani laba jamiico inay muslimiinta ay did ku yihiin cadow alyahuud iyo walmunaafiquun labadabaa soo baratay madiinay deganaayeen walaakin rasuulu nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam qabila wuxuu ka aqbalay min haaulaa'i kuwaas dawaahirahum daahiriyaalkooda muuqaalkooda wacaqadda wuu guntay maca ulaaika kuwaan maca ulaa'ika kuwaas munaafiqiintii horta daahirkaa laga aqbalay yahuuddana caqdan cahdi iyo ballan buu nabigu la xirtay caqdigaasoo muqtadaahu kiisa la keenaya uu ahaa haddii lasoo urursho heshiiskii nebiga iyo yahuuddu galeen muqtadaahu kiisa la keenaya wuxuu ahaa nuxurkiisay dhahan hadda tarkul xarbi dagaalka in laga tago iyo wal adaa dhibaatada aan laysdhibin falaa yuxaaribuhum tarkul xarbi dagaalka tegidda iyo waladaa dhibidka tegiddeed falaa yuxaaribuhum nebigu la dagaali maayo walaa yu'diihim mana dhibaayo walaa yuciinuuna calayhi iyana usoo kaalmaysan mayaan nebiga dushiisa axadan cidna yaa ugu soo kaalmayna cid cadow nebiga la'ah gacan siin mayaan weye wain dahamahu hadduu nebiga daboolo ama dahamahu hadduu nebiga weeraro wain dahama hadduu soo weeraro hu nebiga bilmadiinati magaalada madiina caduwun cadow hadday nebiga madiina ku soo weeraraanna yansuruunahu inay gacan siinayaan wa aqarahum nebigu waa ku sugay calaa diinihim diintiinnana haysta saasaan ku wada deganaanayaan dalkaan la wada degan yahay waay saasaa nimankii lagu yiri marka labadaa nin gaaladu saddex qolay ahaayeen qole waa lala heshiiyey nebiguna inuusan la dagaalin iyona inaysan cid gacan ku soo siin nebiga la dagaalaysa dhiiggoodii xoolahooda waa la ilaalinaya waa gaalo waa yahuuddi madiina deganeed warqadaa la kala qorta weliba ninkii ugu caalimsanaa cabdullaahi binu salaam intuu iskaga soo tegay waa isaga islaamnimada soo galay waaye badankoodii laakiin gaalnimo waxaan ahayn waa diideen shiikhii hadduu ka taga caalimkii saxaabi noqday raaci waaye qolana nebiga waa la dagaaleen cadaawad cad bay muujiyeen qolana way iska daayeen lalamana dagaalin lelamana heshiin munaafiqiintan marka waxay ku jiraan kuwa belada iyagu islaamnimada sheeganaya mashruuciyat lqitaali dagaalka mashruuciyadiisi baa laga hadlayaa iyo jirayntii dagaalka la jireeyey taas baa laga hadlayaa dagaalku marka hore lama ogolayn laakiin markii dambe waa la jireey waa kana qad culima waxaa la ogaaday laga ogaaday mima taqadama wixii soo hormaray anna rasuululahi nebi moxamed calayhi salatu wasalaam lam yuqaatil axadan qofna kulama dagaalamin cala dukhuuli soo gelid fi diini diinta la soo galo dad baa moodaya diintu inay horor tahay oo weerar tahay oo ma garanaysaa markastoo aad jihaadkii iyo khasawaadkii nebiga gadaal u raacdid markasta gardarrada gaaladaa waday markaasaa la iska celinay aalibku wakaa fiiri qofna maxaa diinta usoo geli weyda gal laa ikraha fi diin lagulama dagaalamin bale kaana alamru wuxuu ahaa qaasiran mid ku kooban cala tabshiiri markii hore bishaarayn iyo welindaari digid nabigu bashiiran wa nadiiran waa kaa weliba xataa nabigu markuu ka baxay calayhi salatu wasalaam magaalada makada abubakar baa wuxuu yidhi akhrajuu nebiyahum alla nebigoodii bay maanta saareen inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wallee halaagsameen buu yidhi markaasaa ilaahay soo dejiye udina liladiina yuqaataluuna wa kaana wuxuu ahaa wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday subxaanahu yunzilu calayhim kii nebiga ku soo dejiya minal aayi aayado maabuu ku soo dejinayey yuqawihi xoojinaya cala sabri sabirka ku xoojinaya amaama maa shay hortii kaana uu ahaa nebigu yulaaqihi mid la kulmoo min aadaa qurayshin quraysh dhibaatadeeda dhibta uu la kulmay ilaa dagaalkii markaa lama fasixine aayadaa la soo dejinaya iska sabir dulqaado baa lagu soo dejinay markii hore dagaalka waa la diiray kabacdi waa loo ogolaaday horta markii hore waa la diiday kabacdi waa la ogolaaday waxaa la yidhi waa la dagaali kadha xataa kuwaan idinku soo qaadin laakiin bilaha xarumada leh tanaa ku jira soo maa rajab ma dagaali kadhaan dulqacda ma dagaali kadhaan dulxija ma dagaalami kadhaan muxaramna ma dagaali kadhaan afar bilood weeye fa idan salakha alashhuru lxurum markay dhammaadaan afartaa bilood faqtulu lmushrikiina wakaas markii dambe idan bay ahayd taas iska olgolaanshaha waajib baa laga dhigay sanadka labaad sanadkii koowaad baa hadda dee weli weeyaan ku jirnaaye sanadkii labaad waxaa la yidhi inaad dagaalantaan weeye markaasaa nebigu baxa labaiyo tobankii bisha safar waddaan meel la yidhahdo tegi doonaa aayado sabirka tusinayaa nebiga lagu soo dejin jiray markii hore waxaa la yidhi toddobaatan iyo dhowr aayadood oo inta badan maka ku soo degtay baa nebiga waxaa lagu amray sabirkaas isagay dadkii la joogay dulqaat iska sabra wakaas saasay ahayd inaa lanansuru rusulanaa wladiina aamanuu waxaa la yidhi idanka waxaa loo dibdhigay dagaalka in la fasaxo markay saxaabadu maka joogeen gaaladu waa badnaayeen haddii waagaa la dhihi lahaa iyagoo yar dagaalama saxaabada dhibbay ku ahaan lahayd tirsigooda waa yara waagida markay gaaladu kibreen oo nebigu magaaladii ka saareen oo inay dilaan damceen oo nebigu madiine tegey oo dad badan rumeeyeen oo ciidan muslimiinta badan la helay muhaajiriin iyo ansaar halka iskugu tageen madiinana noqotay saldhiggii muslimiinta waxaa la jireeyey sharaca allahu jihaad alacdaa cadowga in lala jihaado asiira nabawiya liaxmed ibni zayni daxlaani baa soo raraya qosooyin muhiima halkan ku jira midda koowaad dagaalka waa la ogolaaday laakiin waxaa la yidhi ciddii kula dagaalantaa lagu ogolaaday inaad la dagaalantid waa mar markii dambe waxaa la yidhi qofkii bilaha xurmada leh aan bilaha xurmada mar haddaysan ahayn bilaha xurmada leh dagaal waa qaadi kadha wixii aan ahayn dagaal waa qaadi kadhaa markii dambe waxaa la yidhi kii idinku bilaaba dagaal iyo kaan idinku bilaabin bila xurma leh haddii la joogo iyo haddaan la joogin waa ladiin ogolaaday fasbir wamin dalika wamin dalika waxaa ka mid a qowluhu fii suurati alxaqaaf fasbir sabir kamaa sabara sow u sabreen ululcasmi oo min arusuli walaa tastacjil lahum aayaddaasaa la soo dejiyo ululcasmigu waa shantii nebi nabiyullaahi nuux ibraahim muusa ciisa iyo nebi muxamed calayhi salatu wasalaam walaa tastacjil lahum ha u degdeg dal yaa degdeg siinya dalbin lahum gaalada in cadaab haddiiba kusoo dega wey mar maa lagu soo dejiye nimankaan waxba ha dhihin nebi moxamed baa ahleey si rusushaa u sabreen u sabr waayo wa kaana wuxuu ahaa kaiiran ma in badan in badan yaqusu allahu mid ilaahay uga qisooda calayhi nebiga ambaa'a ikhwatihi walaalihiis wararkoodii walaalahaasoo min almursaliina mursaliin ku bayaansan oo qablahu isagana ka horreeyey ambiyadii ka horreyso walaalihii ahayd xogtoodaa nebiga la siin jira calayhi salaatu wasalaam qisooyinkoodaa loo sheegi jiray oo maxaa loo siinaya liyuhbita bihi mise liyuthabbita bihi soo ugu sugo fu'aadahu qalbigiis qalbiga nebigaa la sugaya kula naqusu calayk min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bih fu'aadak walama sdaada markuu kordhay duqyaanu ahli maka reer makaad qooqoodii alja'uuhu waa hadda meesha ilaahay barakeeyey maka alcaasimatu almuqadasa baa la caasimadda la dahiray wey waay axabu ya axabulbiqaaci ila allahi wey waa maka almukarama ayb markaa gaaladu kibirkii badiyeen alja'uuhu nebigu waxay u dhibgeliyeen ila alkhuruuji inuu ka baxo min daarihi gurigiisa bacda an i'tamaruu intay ku tashadeen oo shirqoosheen calaa qadlihi diliddiisa mu'aamaro fa kaanuu waxay noqdeen hum gaaladu albaadi'iina kuwa bilaabay bilcidaa'i collaytanka cala almuslimiina la colaadiyo xayu meeloo akhrajuuhum ay ka saareen muslimiinta min diyaarihim guryahoodii biqayri xaq fabacda alhijrati hijradii dabadeedna adina allahu ilaahay baa u oggolaaday lilmuhaajiriina muhaajiriinta biqitaali mushrikii qurayshin quraysh mushrikiintoodii la dagaalankoodii biqowlihi fii suurati alxaj baana lagu fasaxo lagu idnay udina waa loo ogolaaday liladiina kuwa yuqaataluuna lala dagaalamayo maxaa loola dagaalamayaa biannahum bisababi annahum iyaga dulimuu waa la dulmiyey ama dagaal baa loo idnay maxaa loogu idnay biannahum bisababi annahum baa loogu idnay dulimuu waina allaha eebbe ama allah calaa nasrihim loo gargaaridooda laqadiru ilaahay waa mid awooda aladiina kuwa baa layidhi ukhrijuu la saaray min diyaarihim biqayri xaqi waay ilaa an yaquuluu inay dheheen maaha wax kale guryaha loogama qaxin rabbuna allah rabbiganna allah wey wax diinta loo soo maray iyo maanta dadka diinta sheeganaya say uga hurdaan oo u aaminsayn in qofna u dhibaatoodo usan ogolayn qofna inuu u dhibaatoodo ma ogola inuu u dhidido inuu dhaqaalo u baxsho inuu u dhinto ya inuu cabaar u fadhiyo waa waa wax kala fog wey uma amarahum bidalika fii qowlihi fii suurati albaqara ilaahay markii dambe idan bay awal ahayd amar buu siiyey suurat lbaqara waqaatiluu la dagaalama fii sabiili illaahi kula dagaalama aladiina kuwa yuqaatiluunakum idinla dagaalamaya walaa tactaduu idinku xadgudub ha samaynina dagaalkaa bilaabanina weye waa markii hore in allaha laa yuxibu lmuctadiine waqtuluuhum laaya xayu faqiftumuuhum meel allaale meesha ka heshaan waaqhrijuuhum min ka saaren min xayu kob akhrajuukum idinka saareen waalfitnatubaa ashadu ka darnaan badan min alqatli dilka walaa tuqaatiluuhum cinda almasjidi alxaraami ha kula dagaalaminina masjid xaraamka agtiisa xataa yuqaatiluukum fiih fain qaataluukum hadday idinkula dagaalamaan faqtuluuhum la dagaalama kadalika jazaau lkaafiriin fain intaw hadday joogsadaan oo reebtoonaadaan faina allaha gafuurun raxiim waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitna ilaa fitna aysan ka ahaan shirki wayakuuna addiinu lilah diinkuna alle uga ahaado fain intahow falaa cudwaana ilaa cala aalimiin cala alaalimiin ilaa cala alaalimiin fitnadaa shirkigaa looga jeedaa bale walfitnatu ashaddu min alqatli daasna iyada waa maxay imtixaanka waddanka qofkuu jeclaa laga saarayo deegaankiisa baa ka culays badan dilka ilaa qaxidaan dhibteed waayo qofka waa la jiraysaa ama maahay shirkigay xaramka ku samaynayeen baa dilka ka daran la dagaalama xaramkana kula dagaalama shirkigay xaramka ku dhexayaan baa ka darane baydaawiga tafsiir lbaydaawi waa soo raraya mujaladka koowaad afar boqol toddobaatan iyo toddoba ayib maraajixda inta badan waa celinaya innagaa masaa u sheegin soo maha wabidaalika sidaa darteed kaa dar lam yakun muusan ahayn an rasuulu nebi muxamed sala allahu calayh wasalam yatacaradu kii u banbaxa ilaa liqurayshin duuna saa'ir alcarabi carabta kale laakiin maba aari jira nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa lagu leeyahay hijrada dabadeed ayay ahayd cala almuctamad weeye suuraddan hadda suurat ulxaj oo aayaadkan aynu soo sheegnay fii suurati alxajina soo yidhi waa suurad mukhtalida cinda aljumhuur suurad isku dhex darsan weeye xaggee iskaga dhex darsanta minhaa makiyun wa minhaa madaniyun aayadaha qaarna waa maki qaarna waa madani wa hada huwa saxiixu min tafsiiri shawkani awaa'il suurati اlxaj iyadana halkaa ka fiirso soo raac marka halkan falamaa tamaala'a markay iswaafaqeen cala almuslimiina muslimiinta dushooda hayru ahli makka reer maka cidaan ahayn oo min mushrik ilcarab ah markay wax ka soo galeen tamaala'a oo gaaladii makaad iyo kuwo kale heshiiyeen in muslimiinta la isla qaateen isku waafaqeen oo wataxaduu ay u midoobeen gaaladu calayhim asxaabta maca alacdaa'i cadowyaal kale macood baa amara allahu ilahi amray biqitaali lmushrikiin mushrikiinta in lala dagaalamo kaafatan biqowlihi fii suurati tawba waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waaye kaafadaas waa cilmi badan baa ku jira wabidaalika sidaa darteed baa saara aljihaadu jihaadkii wuxuu noqday caamman mid caam ah likulli man qof dhammaantiis lala jihaado laysa lahu kitaabun aan kitaabu ahan oo min alwaaniyiina dabcaabadyaal ah wahadaa misdaaqu qowlihi calayh salatu wasalaam hadalkii nebiga misdaaqiisi weeye uu yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah waanna muxamadan rasuulu llah wayuqiimu ay ka ogayaan asalaada wayuutuu zakaata faidaa facaluu dalika casamuu minii waxay xaggayga ka ilaaliyeen dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi lislaami wa xisaabuhumna cala allah xisaabtoodu waa ilaahay yaaha dushiisa walamaa wajada almuslimuuna muslimiintu markay ka heleen min alyahuudi khiyaana khayaano markay ka heleen khaainid weeye yahuuddi khaainnimo markii lagu soo ogaaday lilcuhuudi ballamaha la galay ay khayaanayaan xayu meelo innahum iyagu saacadulmushrikiina gaalada ay saacideen gacan siiyeen fii xuruubihim dagaaladooda mushrikiintu waa kuwii carabti maka wey baa amarallahu ilaahi amray biqitaalihim in lala dagaalamo biqowlihi baa lagu amray fii suurati alanfaal waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan haddaa khiyaano uga baqday khiyaana fambid ilayhim cahdigooda u tur calaa sawaa'in calaa dariiqin daahirin mustawin si siman ogeysi ballan inooma xirna dagaal baa ina ka dhexeeya islaamka arag gaaladii baa waxaa leeyahayaan iyagoo heshiis ku jiray lagaadinoo lalayn u sheega islaamku ballanta waa ku adayay ha loo sheego ballan inaysan xirnay aanan ballan burin dagaalah inoo dhexeeya waay tafsiiru khaasin waay siduu ku fasiraya wey in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin waqitaaluhum la dagaalankoodu waajibun weeye xataa yadiinu ilaahay ka diin yeeshaan diinta soo galaan ow yucdu ljizyata gabbara ka bixiyaan canshuurta can yadin walxal hum saakhiruun maxaa la yidhaha loola dagaalmo liya'mana almuslimuuna muslimiintu inay aamin noqdaan jaanibahum dhinacooda ka aamin noqdaan wa saara qitaalu rasuulillahi sal l sl nebi moxamed dagaalkiisu wuxuu noqday lilacdaa oo la dagaalamayay calaa haadihi almabaadi'i mabaadi'dan ee tan alatiyati noo imaanaya qodobadan noo imaanaya shan qodob isdaba yaal ma ujeedaan kow laba saddex afar shan qoran dagaalka nebiga qodobadaanu ku dul fadhiyey weeye qodobadan iyaga ah ayaa lagula dagaalamaya nimanka mabaadi'dan wey kow ictibaaru mushrikii qurayshin quraysh gaaladeed in loo ictibaariyo laga soo qaado muxaaribiin niman muxaaribiinoo dagaalamaya li'annahum badow iyagaa bilaabay bilcudwaani collaytaka fa saara lilmuslimiina qitaaluhum muslimiinta waxaa u bannaanaatay la dagaalankooda iyo wa musaadaratu tijaaratihim ganacsigooda in jidgooyo loo dhigto yaa loo bambaxo xataa yaadana allahu ilaa ilaahay ka idnayo xataa bifatxi maka aw waaya taasi waa mid xataa aw tucqada ama laga xirayo hudnatu nabayarow waa nabad taasoo waqtiyatun waqti loo nisbeeyey bayna darfayni labada dacal ama labada dhinac darfyada meesha ku heshiinaya ma maqasha waa labada dhinac ilaa heshiis saxa ay kala gaarayaan lambarka labaad wuxuu ahaa mataa ru'ya markii la arko min alyahuudi yahuudda khiyaanatun khiyaano iyo wataxayuzun waa ku biirid lilmushrikiin ay ku biirayaan quutiluu waa lala dagaalamaya xataa yu'mana ilaa laga aamin noqdo jaanibuhum dhinacooda waaye waa lala dagaalamaya ilaa jaanibkooda laga aamin noqonayo see looga aamin noqonayo binnafyi ka saarid waddanka laga saara aw ilqatli dilid la dilo saddex mataa tacadad markay xadgudubto qabiilatun oo min alcarabi cala almuslimiina markay ku xadgudubto aw saacadad qurayshan qurayshta kaleba ay gacan siiso quutilad qabiilada waa lala dagaalamaya xataa tadiina bilislaami ilaa islaamnimada ka diin yeelato afar kullu man baadaa baada'a bicadaawatin qof kastoo cadaawad bilaaba oo min ahlilkitaaba yahuudiya nasaara ka nasaara quutila waa lala dagaalamaya xataa yudcina ilaa uga hogaansamaya bilislaami ow yucdiya aljizyata jizye ka bixinaya can yadin wahum saaqiruun an kullu man aslama qof kastoo islaamo nimankaa ka mida faqad casama waa ilaalay damahu wa maalahu ila bixaqi xaqislaam walislaamuna yaqdacu wuxuu goynayaa maa qabla wixii ka horreeyey cadow kasta hadduu ahayo muslimiinta baabaasha markuu soo islaamo bis waxba looma hayso ahlan wasahlan weeyaan saasaa loo soo dhowaynaya loo haystaa ma jiraan ayb kaasina wata wuxuu yidhi waqad anzala allahu ilaahay baa dejiyey fi lqur'aani alkariim kaiiran in badan oo min alaay min al aay aayada ah taxriidan aayadaha badanoo ilaahay soo dejiyey waa taxriidan taxriid liajligiis lagu boorinayo muslimiinta cala alqdaami horay u gelid fii qitaali alacdaa'i cadowga la dagaalankiisa iyo wa tabciidda muslimiinta ka fogeyn laga fogeynaya can ilfiraari cararid min azacfi guurguuradka gaalada yaa layshor fadhiyo laga cararo watawaliy yomzaxfi baa jira mogta kabaa'irtii ku jidhaa dembiyada waaweyn wey faqaala wuxuu yidhi fi lmowduuci alawali fii suurati nisaa'i mowduuca hore markii laga hadlayey aayadaha boorinaya dagaalka falyuqaatil fii sabiili illaahi aladiina falyuqaatil fii sabiili illaahi aladiina yashruuna alxayaata addunya bilaakhira waman yuqaatil fii sabiili illaahi fayuqtal aw yaglib fsوف nuutiihi أجرا caظيima وqaala fi اlmowduuc الثaanي mowduuca labaadna waxaa laga yidhi oo ah inaan la cararin fii suuraة الأnfal ya أyuha اladiina aamanuu إida laqiitum اladiina kafaruu زaxفا falaa tuwalوuhm الأdbaar wman yuwalihm yومئidi duburahu إila mتaxariفa لqitaali أو mutaxayizا إilىa فiئat faqad baء biqadabin min allahi wamaawaahu jahannam wabiisa almasiir aayadahu macnahooda waa iska waadix qofkii maalintaa carara dabada jeediya ilaa mutaxarifan liqitaali inuu yahy qof xeeladaysanaya inuu jabay buu muujinayaa waa baqadirir gadaal buu u baxayaa waa sii baxayaas kaasi kuwa cadowguna xoogaa horay usii raacayaan meel buu rabaa inuu la gaaro oo soo raacaan markii ay soo raacaan waxaa ujeedkiisu wey isaga alkaru calayhi bacda alfarri cararid ka bacdi inuu kusoo rogaal celiyo buu doonaya waa min khidaci lxarbi baa leed taatikooyinka dagaalka iyo khayaanada dagaalka gasho wey yaas dagidda taas waa loo ogolaaday ow amase mutaxayizan ilaa fiat xagga hadduu ka cararay jamaco kaloo xagga ka dagaalayso ku biiraya waka labadaa maaha qof kale dhabarka ma jeedin kale wey badu lqitaali dagaalka bilaabidiisi wey kaanad waxay ahayd caadatlcarabi nimanka carab la yidhaahdo caadadoodu waxay ahayd mada quraysh miya kaanad caadatu quraysh waxay ahayd an tadhaba inay la aado bitijaarataha ganacsigeeda ila shaam dhulka shaam la yidhahdo haddama waa dhul cajiibiya miyaa aragta litabiica inay yaa badeecaday waddo halkaa ka soo gadato wa tabtaaca bucsharo kalena soo gadato tabiica wa tabtaaca mataqaan iska gadayaan iyana waxbay soo gadanayaan wayusama rakbu jameecada waxaa lagu magacaabaa asaa'iru la soconaya bi haadihi tijaarati ganacsiga kuwa wata waxaa la yidhahdaa ciiran ya ciir baa la dhihi jira ciiran ya ayatuha alciiru inakum la saariquun marka ciirku macnayaal badan buu keenaa ciir waxaa halkan la yidhahdaa bayr haddii lahoos sugo alibil waa geela raashinka wada jameeco kastana markii dambe waa loo magacaabo waa waa loo baxshay kow marka waxyaalo badan ba ciirkan ku dhacaa wa kaana wuxuu ahaa yasiiru macaha bucsharadaas maceeda mid ay socdaan lixaraasatiha waardiyeynteeda darteed makaa laga tegayaa moogta ilaa shaam baa la tegaya buucsharadaa waxaa waardiye u raaci jiray kaiirun in badan oo min ashraafilqowmi qoomka ashraaftooda ah wasaraati madaxdooda ah sayidyada ah baa raaci jiray ragga waaweyn baa baxaya walaabudda waxaa lagama maarmaana jamaacadaas liwusuulihim gaarideeda ay rabaan inay gaaraan ila shaami shaam mar haddayba u socdaan waxaa khasaba min almuruuri inay maraan calaa daarilhijrati daarulhijra waa madiina almunawara khasab yaa inay halkaa maraan wadada gasha makaba haddii laga tago shaam madiina loo maraa waa ku khasban yihin sandullay ku tahy deedna fara'aa rasuulullahi nebi maxamed wuxuu raayiyey sal sl an yusaadira inuu u awaloobo macnaa inuu u bambaxo tijaaratuhum ganacsigooda daahibatan xaalay tahay mid sii socota waaayibatan xaalay tahay mid soo socota waxa weeyaan cunaqabatayn dhaqaale nimankaa lagu sameeyey safaradan muslimiintu gacanta ha ku dhigan dhexda ha loo galo gaalo weeye wuxuu yidhi liyakuuna fii dalika inuu ahaado kaa dhexdiisa ciqaabun ciqaab limushrikiin maka gaaladii maka ciqaab si ugu noqoto xoolihii markii gacanta looga dhigo xataa tadcafa ilaahay ka daciifto quwatu awoodoodu ilaahay ka daciifayso quwadooda almaaliyatu maaliyadda arrimahooda maaliyadda iyo iqtisaadiga si ay meesha uga baxdo ama u daciiftaba oo markaa fa yakuuna daalika kaas uuna ahaado adcaa mid u yeerid badan likhudlaanihim iyaga dulayntooda fii miidaani lqitaali dagaalka goobtiis alladii dagaalkaasoo laabudda lagama maarmaanta an yakuuna inuu dhici doonaba kolle waa khasab in la dagaalami doone haddii hantidii waddada loo galay dee hub badan ma la imaanayaan sahayb badan ma wataan raashin wixii marka awoodda dagaalka goobta waxaa jebinaya awooddhac ku ridaya haddii jidgooyooyinkan loo dhigo xoolaha lagala wareego hadhow markay yimaadaan waxba ma wataan fiican agab fiican ma wataan waay sidaa hadday tahay oo nebigu ra'yigaas ula ekaatay li'anna quraysha nimanka qurayshaad lam takun maysan ahayn litaskuta mid ka aamusaysa camman qofka safaha ku dabaalnimo xukmiyey axlaamuhum caqliyadooda nebigay uga jeedaan ninka caqliyadayadii iyo nagu macnaha safiihnimada xukumay marna ka aamusi mayso quraysh waa la yaqaanaa niman waxay ahaayeen dagaal u diyaara oo qab ku jiro waa caaba ninka ceebeeyey cibaadatuhum cibaadadii quraysheed khusuusan gaar ahaan aqusu khusuusan waxaan gaaryeelin waxaan gaar yeelaa gaaryeel ahaan gaar ahaan walhalhum qurayshtu qudwatul carabi carab dayashadeeda ay yihiin kuwii lagu dayanayay fi diini diinta iyagaa markaa looga dayanaya waaye carabta kale deedna maxaa dhacay sariyatu xamzata bin cabdilmualibi radia allahu canhu gaadmadii iyo ciidankii nebigu xamse u dhiibay sariya waxaa la yidhaahdaa xoogaa kasta oo ciidan ah yaa guutada inta kale laakiin waxay caam ku tahay sariyadu dagaal kastoo aan nebigu raacin sariyaan dhahaynaa midii nebigu raacana ghaswaan dhahaynaa arrinkaasna waa muxadisiintii ahlusiirada badankoodu siday ku tacriifiyaan marmar in loo kala bedelana waa dhacdaa nebigu ciidamadii sariyooyinka uu diray ilaa lixdan bay ka badan yihiin duulaamada laakiin nebigu la socday toddobiyo labaatan baa lagu tilmaamay waxaa ugu weynayd beder iyo uxud khandaq khaybara fadxu maka xunayn tabuuk kuwaasa ugu caansanaa ciidankan baa marka la diraya waana ciidankii u horeeyey oo nebigu diray calayhi salatu salaam ama fii sabiili illahi ku baxday wuxuu yidhi fa fii shahri ramadaan bisha ramadaan soo dhowdahay ilaahay hana waafajiya khayrka dhexdeeda maca asixati waay walqabuul bisha ramadaan arsala camahu nebigu adeerkii buu diray xamzata hamزة بn cabdالmuطalib fi ثaلaaثiina rajula sddon nin oo min almuhaajiriina oo muhaajiriina ansaar laguma darayo maxaa yeele ansaar waagi hore heshiiskii caqabada wixii nebiga ku soo weerara madiine inay difaacaan baa heshiis ku ahaa ee inay dibadda u baxaanoo meelo kale ka dagaalamaan kuma jirin qodobkaas soddon nin oo muhaajiriina wacaqada lahum wuxuu u xihay liwaa'an calan abyada cad xamalahu waxaa waday oo xambaarayay abu marhad xaliifu xamza ahaa de ciidanka waa inuu leeyahay talis calan wey maxaa loo diray raggan liyatacarada inuu u bambuxo ciiran oo liqurayshin u ahaatay yibatan ka timid min ashaam ka soo noqotay fiihaa waxaa ciidankaa waxaa la socda safarkan jidgooyada la raba in loo dhigo soddon nin baa loo diray abujahal iyo wa alaau miati min asxaabihi saddex boqol oo nin saddex boqol iyo oo abujahal ku jira yaa loo dira mataqaan soddon nin soo soddon maa alaaiina rajula min almuhaajiriin soddon nin baa loo dira waay markii soddonkii nin loo diray maxaa dhacay fasaare xamza waa socday xataa wasala uu gaaray saaxilalbaxri badda xeebteeda min naaxiyati alciis dhanka ciis la yidhaahdo hadda khariiradii waa tan miyaad waataas qaabku wuxuu khariiradaynaya kitaabkao dhan farshaxan buu saa uga dhigaya wadadau kuu jeexayaa magaaladu magaceeda kuu sheegaya xagga waxa ka xiga agga waa ka xiga agga waa ka xiga wax kastoo kuu sheegaya bes haddaa xajka tagta xataa meelaha dacaanahoo la maro wadooyin caana iyo meelo gaariyaasha lagu joojiyey iyo meelo laga cunteeyey iyo waxaasoo dhanoo magacoodii halkan kugu qoraya garanaysa waadii sataara ka mid a caan ah waay markii uu halkaa maray fasaadafal ciira ciidan ee safarkiibuu waafaqay helay hunaaka halkaas falammaa tasaaffuu markay isku safteen soddonkii nin iyo saddexdii boqol lilqitaali dagaal xajaza waxaa kala dhex galay bayna alfariiqayni labadii jameeco majdiyu bnu camar aljuhaniyu qabiilada reer juhani ah ninkaasaa marada taagay haddii dad maaragtay isdagaali lahaa nin oday ahoo la yaqaan dhex istaago hadda qoladaanna dili mayaan iyaga qoladaanna dili mayaan ninkaasaa marada taagay fa adaacuuhu kulligood waa adeeceen wansarafuu waa la kala tegay war idina asxaabay naga jooga war idina orda wixiina la taga war kale rugmada wa shakara nebigu waa waa u mahad celiyey calayhi ninkaas cala salaatu wasalaam may washakara waxa u mahad celiyey calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed faacilkii baa intaa ah arasuul alayh sala slam bay ka dhiganta adoo idiin qoray idinka nebi maxamed baa ninkaa ku shukriyey yaa ku mahadiyey weeye nebigu waa mahadiyey majdiyan ninkii majdi ah odaygii kala dhex istaagay calaa camalihi shaqadu qabtay maxaa yeelay waalimaankaana wixii meesha jirayoo min qilati cadadilmuslimiina muslimiinta tiradooda aad u yarayda soddona iyo wakadarati caduwhum cadowooda tira badnaantood nin fiican buu ahaa buu yidhi nebigu ninkaas haddaan waxnana gaarin yaa meeshii lagu kala rugmaday waxa weeyaan ninkaas waa waa mahadsan tahayba macnaha islaamnimo looma sheegin ninkaan la soco laakiin waa la waa waxaa layidhi ninkaas waa sharfan yahay waa arrin fiican buu sameeyey majdiyu haadaa lam yuclam lahu islaamun islaamnimo looguma oga walam yadkurhu axadu min asaxaaba ninna saxaabada kuma tirin asiira nabawiya liaxmed ibni zayni daxlaan waa mujalladka koowaad ninkaas sidaas u ahaa halkaa hawsha hadday maraso maxaa dhacay sidaasaa lagu kala tegay sariyatu cubaydat bnu اlxaaris radi allahu canhu ninkii la dhihi jiray cubaydat bnulxaaris sariyadiisi wey iyo ciidankiisi isna gaadmada ahaa ee sahanka ahaa xagee loo diray meel raabiq la yidhaahdo ilaa raabiq ma idiin qora qaar baa qoraya wa fii shawaal bisha shawaal la yidhaahdo ramadaan bay ka dambaysaa arsala wuxuu diray cubaydata bna alxaaris ibna cami xamze xamze adeerkii wiilkiisa yaa bow fii amaaniina raakiban soddon nin oo raakibo gaadiid saaran oo min almuhaajiriin soddon miyan ku yidhi amaaniina siddeetan gaadiin saaran baa la yidhi ciidankaan hogaami la wareeg wacaqada lahu wuxuu u guntay liwaa'an abyada calan cad xamalahu calanka maalintaa waxaa waday misdax binu uhaafata ninkan waa la yaqaan soo ma misdax qisadii ifkiga caaisha iyo abubakar markuu biilka ka jaray iyo canaantii timid iyo howlahaa ninkay ku dhaceen weeye qaraabadan ay ahaayeen abubakar sidiiq radia allaahu canhu markii dambe la yidhi alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum maxay ahayd wakaas baa lagu yidhi ninka noocaasu ahaa walaa ya'tali aayaddaasaa soo degtay war ha ka goyninaa la yidhi yaysan ka goynin ululfadli minkum wasacti dadka yaysan dadka biilka lagama jaro qofaa wax siin jidhay yaa ma habboona taas hawshaa haddii halkaas madhay calankaasna loo dhiibay ninkaana la diray waxaa leeyahay labada sahan labada ciidan xamse iyo mid tan ya waa isku wakti bay ahaayeen dad bay iskaga dhex darsamaanoo marka isku xilli maadaama ay ahayd laysku qalqaldaa hawshu saasay u dhacda marka ibnu cami waxaa sawaaba buu yidhi ibnu ibnu ibnu ibni cami cabdilmualib oo kani wuxuuba qorayaa ya raqam itnayn ibni cami xamsa sooma qorin waxaa ka abboonaan lahayd buu yidhi inuu yaraa ibni ibni cami cabdilmualib cubayda bin alxaaris bin almualib baa la yidhahda ninkaan mogta sidaasaa sawaabuu leeyahy waaya hawshaa soo wad marka maxaa loo diray siddeetankan liyactarida inuu isna u bambaxo jidgooyo u sameeyo cubayda ciiran safar oo liquraysh fiihaa mi'ata rajulin tan laba boqoloo ninaa la socda tii hore saddex boqol bay ahayn mogta fawaafow way waafaqeen alciira safarkii bibadni raabiq meesha la yidhaahdo fa kaana baynahumaa dhexdooda waxaa dhacay alramyu isku tuurtuurid binnabli leebab deebkii koowaad waxaa ganay baa la yidhi sacad bin abi waqaas awal sahmin rumiya bihi fi lislaam leebkii koowaadoo islaamnimo la ganay ninkii ganay isagoo ahaa baa la yidhi sacad bin abi waqaas waxaa la yidhi booshkii ama kinaanaa la dhahaa intuu saas leebabka uga wadatay daasada labaatan saami baa ku jira baa layidhi labaatankaa leeb ka mida ma jirin baa layidhi ilaa qof ama daabad ay wataanba ku dhacay nin ilaahay u sahlay baa yaa tow tuuraba ama neef ay wateen ama qof iyaga ah gaalada ayuu ku dhacaysa laba boqol oo nin yaa wada ma taqaanaa abi sufyaan baa hogaaminayay raabiq waa maka iyo madiina udhaxaysa waaye ama kan wuxuu leeyahay ninkii u horreeyey leebkaa tuuray wuxua cubaydat bnulxaarifkan watay ciidanka maya sacad bin abuqaas raqiib kaloo tan ka dhiga oo labadaa ninkay doontaa noqota sacad baaba aad u caana uma khaafa lmushrikuuna gaaladii waa baqeen waxay ka baqeen an yakuuna lilmuslimiina muslimiinta inay u ahaadeen kamiinun ya fa kaana baynahumaa waxaa ahaaday arramyu istuurtuurid binabli laysku tuurtuuray waa marna uma khaafa almushrikuuna mushrikiintii waxay ka baqeen an yakuuna lilmuslimiina inuu u ahaaday kamiinun kuwa gabanaya waxaa la yidhi labada siddeetankaa nin keliya maahe waxaa dhici kardha rag baa jeexyada ugu gabanaya innagaa layna hadayaa fanhazamu gaaladii waa jabeen ruci baa ku dhacay meelaha loogu jiraabay isdheheen walam yatbachum lmuslimuuna muslimiintuna ma ay dabagelin mise walam yatabic boodin qor hum iyaga almuslimuun wafarra min almushrikiina gaalada xaggooda waxaa ka soo cararay ila almuslimiina u soo cararay almiqdaad binu lswad iyo wacutbatu bnu ghazawaan labadaa nin gaalada ciidankooda la socdeen islaamnimadooday qarinayeen mar yaa meel laga gaari kara islaam taga bay rabeen waxaa ku jira qof ciidankan ku jiro xagga la shaqaynaya ama la socda adduunka ya hadduu doono ciidankan ula socdo xogtiisa sheegaya halkaasaa maraynaa saa weeye saa weeye wixii la mid a laakiin iyagu waxay israbeen inay markaa baxaan kuwaan wakaanaa waxay ahayn qadas lamaa kuwa horey u islaamay wakharajaa way soo bixeen liyalxaqa si ay usoo haleelaan bilmuslimiina si ay muslimiinta usoo haleelaan ayaa xaalkoodu ahaa asir alxalabiya linuuridiin alxalabi wa fiihi situuna raakiban waay labadaa nin waa soo carareen deedna halkaasay yimaadeen liyalxaqaa bilmuslimiin saasaa xaalku ahaa waxaa jidhay sariyo kale oo shaarixu qorayooo sariyatu waxa la yidhaha sacd bn abi waqaas ila alkharaar bisha shawaal oo hadda aan sheegaynay aakhirkeeda guutadii saddexaad oo labaatan nin oo muhaajiriina baa baxay sacad bin abi waqaas baa waday calanka waxaa u waday miqdaad bin ulcamar hadda miqdaad bin aswad baa loo yaqaan ogowl aswadkaas ma dhalini waa ka wiilyaasha meesha hadday yimaadeen kharaar la yidhaahdo oo juxfo u dhow nebigu awal wuxuu kula soo ballamay halkaa goobtaa ma dhaafi ka dhaan markay meeshii gaareen waxay arkeen safarkii gaalada oo meesha maray maanta maahay shalay oo kale haddii la cayrsada waa la gaari karaa hawre iyo xoolo iyo culus bay wataan moogta dee waxaa la yidhi halkaa ma dhaafi ka dhaani kobtii bay ka soo noqdeen iyagana lama dhibin iyagana cid wax ma gaarsiin halkan maxaa la yidhahda mataqaana kitaabka qaabka u qoraya qaar cajiiba wafayaat baa la wafayaat dhimashooyin wey dadkii dhintay sanadkii koowaad sanad sanad baan kuugu sheegayaa sideedababa dadkii dhintay sanadkii koowaad baa wax laga tilmaamaya ayib kanna wuxuu yidhi riwaayatu ibnu isxaaq waa siiratu ibnu isxaaq sacd bin abi waqaas meeshay aadeen dagaal kama dhicin ilaa sacd bin abi waqaas baa leeb ganay fa kaana awala sahmin rumiya bihi fi lislaami saddexda kitaabaan haynaba soo ma jeed saasaa wax u dhaceen wafayaadku waa maxay wafi kitaab dhaaba tubaabaad qaar loogu magac daraa waaya magacyo noocaas u dhow wa fii haadihi sanati sanadkaas tuwufiya waxaa laga oofsaday min almuhaajiriina cumaan binu madcuun oo kuma ah aquu rasuulilahi sal sl nebi maxamed walaalkii wey min aradaaci xagga naas nuugid nebiga isku naas nuugeen aslama qadiima ninkaas waa hore dadkii islaamay buu ahaa ibnu xajar wuxuu leeyay kitaabka alisaaba ma haysaan alisaaba fii tamyiizi saxaaba ninba maalin dhowta lahaa ee waa haya haddaa wax uga baxataan magaalada jooga alisaaba fii tamyiizi saxaaba waay cumaan binu madcuun ninka la yidhahdo waa islaamay buu yidhi saddex iyo toban ninka bacdi afar iyo toban buu ragga dadka ku ahaa wey xabashi buu u hijrooday isaga wiiloo dholo saa'ib la dhihi jiray hijradii hore quraysh markii markii soo gaadhay dadkii xabashi joogay quraysh waa islaamtay waraan sugnayn bahayd moogta bay soo noqdeen waa ninka inta nebiga u yimid yidhi nabi allow nin baan ahay waxa ay dhibtay doobnimadii waxaad ogolaansha ii siisaa fil khasyi ma ii ogolaanaysaa inaan isdhufaano ilaa ma rabaan in ma guursano iyo waxaas guurka inu bannaan yahy waaba ogyihiin waxay isleeyihin diintaaba jihaadkaas jaanis bayayna u waayey ee nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laamay daawooyinka qofka taranka ka kaxeeya meelaha laga qaato waa inaan la ogolayn qofka taranka ka kaxeeya rag ha noqdo ama dumar laakiin haddaad saad jidhaba yidhi soonka laazim soonkaas baa qofka awooddiisa yaraynaya iyo shahwadiis qofkii u horreeyo madiine ku dhinta muhaajiriin buu ahaa qofkii u horreeyo baqiic lagu aasoo ahaa saxaabada nebigu markii alai slat slam oo u yimid meydkiisa saxaabigan nebigu waa dhunkada isagoo meyd ah qofka dhintay waa la dhunkan karaa nebigu waa dhunkada iyadoo nebigu uu oodayo indhihiisana illin ay ka shumayso waaye yaa wariyey imaam tirmidi yaa laga wariyey caaisha xagee ku taallaa xadiidka sagaal boqol siddeetan iyo sagaalaad tirmidi muxuu yidhi xadiidun xasanun saxiixun haadaa waay soo dhaaf aslama qadiima wahaajara alhijratayni ninkan laba hijro dadka hijrooday buu ahaa walamaa dufina markii la aasay amara calayhi salatu slam nebigu wuxuu amray bian yurasha qabruhu qabrigiisa in lagu rusheeyo bilmaay qabriga biyo ku rusheeya ma aragta war qabrigan biyo ku rusheeyaa la yidhi rushaynta ciidday dhijinaysaa ciidda ciiddu bidi mayso koo tafaa'ul fiicanna waa ku jira wa wadaca calaa qabrihi dhagaxiisana wuxuu nebigu dul saaray xajaran dhagax dhagax keenadun wataa dhagax baa la duldhiga wa qaala wuxuu yidhi nebigu dhagaxii markuu ka hadlayey atacallamu waxaan ku calaamadsanoo ku aqoonsan bihi qabriga bihi dhagaxa qabra akhii walaalkay qabrigiisa markaa hadhuu ziyaaranayo saan u garto lama kala garan karo haddii isku wada ekaadaan wa adfanu waxaana ku soo aasaya ilayhi xaggiisa meeshaan aan ku aasay man maata ciddii dhimato min ahlii ehelkayga lawala dhimane dadka kale aan si ziyaaradu iigu saalanaato markaan hadhow salaamayo u imaanayo meeshaan u dhow baan ku yii ciddii kaleo ehelkaygaana rabaa inaan u keeno ku aaso macnaha yaa wariyey abu daawuud min xadiii almualib bin cabdilaahi waay waxaa kaloo ka heleysa asiiran xalabiy nuuridiin alxalabi juska labaad laba boqol iyo sagaashan waay laba boqol siddeetan iyo sagaal ilaa laba boqol iyo sagaashan soo raac taasina sidaas buu u dhacday inkastoo la leeyahay saxaabigan sida sawaabka ah sanadkan hadda meeshiisa la dhigay kuma dhimane sanadka labaadoo soo socda dadkii dhintay buu ku jiray kamaa dakara daalika abu shuhba fii siirati sow ku sheegay iska dhaaf wahaadaa kaas baa kaana ahaa alqasda ujeedka looga qasdayo min wadcil axjaari dhagaxyada dejintooda calal maqaabiru qubuuraha dushooda sideeda qabriyadan dhagaxa la saarayo ujeedka looga jeedaa muxuu yahay waa sidaa la sheegay hadda nebigu sheegay calayi salatu salaam in lagu aqoonsado ciddii dambe oo aad rabtay inaad kula aasidna aad garatid ujeedku wax kale maaha dhagaxan uu tarayo laa maase maaha ujeedku wax shay maaha laa maladi maaha yaqsiduhu ay u qasdayaan ahlulcusuuri alakhiirati casriyadan dambe dadkoodu oo min tashyiidil hayaakili haykallada iyo dhismayaasha adkayntooda ah calalqubuuri qabriga dushooda laga dhiso qabriyada in haykalle waaweyn yaa laga dhiso maaha taas iyo wa taswiirihaa waaye sawiriddeeda qabriyada bisuwarin suurooyin u ekaysiinteeda loo ekaysiiyo muuqaallo turaal la arkayo loo malaynayo turaal loo malaynayo fii cayninaadiri qofka arkaya ishiisa kala snaami ama turaal la arkayo fii cayninaadiri kala snaami wax aamoodid balaayo ka wada taagan qabriyada oo sanamayaal aamoodid in laga dultaago qabriyada maaha oo maxay kuwaani uga dultaagayaan belada ay ka dul dhisaan liyaatiya waa balaayooyinka gaalooyinka weeye soomayna ar hadda gaalada iyo markay dad qof taariikhlayo ka dhinto iyo wixii ku daydaba liyaatiya inay yimaadaan aqaaribulmeyiti meydka qaraabadiisu wayasnacu ay sameeyeen cindahaa hadhow yaa agteeda ixtifaalaatin kaiira ixtifaalla tiradii ka badatayo tushbihu u eg maakii kaana ahaa yafcalu miday samayn jireen mushrikuun maka maka gaaladeeda cinda macaabidihim inay wax ku caabudaan agtooda ama cinda asnaamihim waxa weeyaan meydki inta alla laga dhex dhiso nin aad u cajab badna baa aad loo jeclaayo doctor oo adeerkayna ahaabaa beri dhintay markaasaa meydkiisaa dabaddaa laga keenay marka qof baa hadal soo tuuray wuxuu mudan yahay in taalla loo dhisooy culimmadaa meesha joogta waxaa la yidhi xabad sibir iyo wax kamidna laguma waxin caadi baa sida qabuuraha baa laga dhigay koow marka gaaladu waxay dhahaan jenaraal fulaan iyo hebel fulaan ama qof waxaas wixii qofka asaasay baa jooga markaasay intay taallooyin iyo wax ka dhisaan oo hadhow yimaadaan oo intaasoo boombalee bele ka taagaan oo intaasoo ubax dul saarsaaraan bay hadhowti intaasoo ixtifaalaad ka dulqabanayaan taa maaha wa min alcabai cayaadha waxaa ka mida ficlu shayin shay in la sameeyo falidi shaygaasoo lam yafcalhu uusan samayn rasuululahi nebi maxamed sal slam oo mimaa kaa yatacallaqu ku tacalluqa biumuuri alaakhirati aakhira arrimaheeda horta meeshaas wuxuu yidhi kitaab kaloo shar halkaan hayo cinda macaabidihim waxaa ka fiicnayd in la yidhahdo cinda asnaamihim asnaamtooda agteeda waxay ku sameeyaan waay wuu macno ku caawinaya wey waxaa lagu leeyahay wixii aakhiro ku tacalluqa in dad waxaan ahayn nin waxaan nebigu samayn in dad sameeyaan waa iska caycayaar oo ah weliba wax aakhiro la xiriir la leh wamaata waxaa dhintay min alansaari ansaar xaggeeda sanadkaas ascad bnu zuraara axad nuqabaa'i lina cashar inaay cashar laba-iyo tobankii nabadoon buu ka mid yahay kaana radia allaahu canhu wuxuu ahaa naqiiba bani najaar reer bani najaar nabadoonkooda de ninkan waa ninkii labada caqabadaba joogay markii mina qabiilkiisana nabadoonka u ahaa nabadoonnadana ninka ugu da'yar buu ahaa leylatulcaqaba ninkii koowaadoo nabiga lama waayacoday buu ahaana waa layidhi jumcad dadka madiina ninkii u horreeyey u oogay intaa nebigu imaan buu ahaa qolaaba dhahaysa ascadkaana ugu horreeyey meel baqiic qofkii u horreeyo lagu aaso haddana waa inagii soo marran cumaan bin madcuun labadaba la yidhi walamaa maanta hadduu dhintay ikhtaara rasuullah nebi maxamed baa dooray nafsahu naftiisa lilniqaabati calayhim reer bani najaar inuu nebigu isagu u noqdo booskii naqiibnimada lianna ibna ukhtilqowmi qolo gabadhood wiilkay dhashaan minhum ilaa nebiga reer awoowo u ahaayeen haddii ood nabadoonkii ka baxay anaa booski idiin buuxinayu yidhi iska dhaaf waay saasaa dhacdaa layidhi oo yaa warinaya ibna ukhtilqowmi minhum de iyada waa xadiidkii bukhaari iyo muslim iyo raggaasoo dhan baa warinaya waay taasna halkaasaa la dhigay marka ansaari muhaajiriin kala siiyo muhaajiriin ninkii u horreeyo lagu aasay meesha cumaan bin madcuuna markii hore waxaa la yidhi goormaan ka dhiganaa maalinaas ku nimaano maalin hebel yahuud baa leh maalin hebel nasaaraa leh maalin hebel jumcadaa markii dambe laisleeyim khalaas yowm aljumca wamaata waxaa kaloo dhintay aydan sanadkaas albaraau bnu macruur axadnuqabaa'i isna ka mid aha nabadoonnada midkood wahuwa ladii waa ninkii kaanaha yatakalamu kii ka afceliya ka hadla can ilqowmi qoomka xaggiisa ka jawaabayay fi lcaqabati ahaaniyati caqabadii labaad ninkii dadka hadalka isagu ka hadlayey u hadlayey ayuu ahaa ninkaan isaga waa nin caana isaguna o ninkan waa garanaysaan isaga waa ninkii hadda maxaan ku dhahay isaabada alisaaba fi tamiis saxaaba yaa le horta markii dhowto ma sheega ibnu xajar casqalaani baa leh muddo badan buu qorayay ninkan albaraa binu macruur caqabat luulaa dadkii nebiga la mubaayacooday bu ahaa awalu man awsaa biului maali xoolaha saddex meelood meel ulu qof dardaarmay qofki u horreeyey bu ahaa weliba nebiga u dardaarmay nebigaa le ba yidhi xoolaha uludkood nebigu waa aqbalay wasiyadiisii laakiin xoolihii nebigu xoolo cidna kama dhexli jirane carruurtiisii buu ku celiyey ninkaana madiinu ka dardaarmaya nebiguna wali ma imaan waagi dambe nebigu madiina tagayna nebigu qabrigiisii waa tegey janaaso ducaabu ku tukaday calayh salatu wasalaam taasina wata wa maanta waxaa dhintay min mushrikiin makat gaalada makaad waxaa ka dhintay fii haadihi sanati sanadkaa koowaad alweliid ibnu lweliid nin la dhihi jiray waa la yaqaan maxaan ku idhi alwaliid lhe alwaliid bnu lmuqiira khaalid bin waliid soo garan saabihi walama xtudira markii lagu soo xaadiray ninkaasu naftu qabatay jazaca waa welbahaari argagax hadda buu iska leedahay dhimashadii argagax baa ku dhacay gaaladu marka waa balaaye faqaala lahu abujahl baa ku yidhi maa jazacuka yaa cam adeer maxaa kugu dhacay buu yidhi la welbahaarsanta faqaala wuxuu yidhi wallaahi maa bi min jazacin min almowti dhimasho inaanan ka baqayn walaakin akhaafu waxaan ka baqayaa buu yidhi an yadhara inuu daahiro diinu ibni abi kabshe inay abi kabshe diintiisu inay bimakata magaalada maka ka daahirtaan ka baqayaan in abi kabshe waa nebigay u yaqaanaan soo lama yaqaan waxa weeye dee ina ibnu abi kabsha waxa weeyaan nebigay ku tilmaamayaan calayhi salaatu wasalaam waa xaliimatu sacdiya ninkii qabay xaliimatu sacdiyana nebiga nuujisay marka dee aabba ridaac buu u yahay ma ogtahay ina abi kabshe diinta wado taas baan ka walbahaaraya anoo dhintay inay maka ka muuqato bal waxay ciddii kudirarka gaalada arag ee muslimiintu say u hurdaan marka waxaa la dhihi jiray xaarif bin cabdilcuza asacdi ibn abi kabshaah markay nebiga ku jeeseesayaan gaaladu bay maxamed bin cabdillahi waa u yaqaanaane bay ugu soo halqabanayaan saa ilaahay sharkiisa waa kaafin doonaa ninkaan saa ula hadlaye faqaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi isna meesha joogay laa taqaf hacabsan inii daaminun anaa ku damaanad qaadaya iska dhima aayir allah yataara inuusan muuqane diinta inaysan daahirin anaa kuu ballan qaadaya tartiib iskaga dhimo aa dhibi ma jirho waaye ballan anaa kuu qaaday waaye bal ninkaa arag dhibaatadiis wa fiihaa sanadkaas maanta waxaa kaloo dhintay alcaas binu waa'il asahmiy saxaaba isdhashay buu dhalay ninkaan waa garanaysaan beelata waaye cabdulaahi bni camar bin caas bin waa'il asahmi labada hore aan sheegnay waa laba saxaabi kana waa ku khatara weeye kane waaye wakafallaahu ilaahay baa kaafiyey almuslimiina ka kaafiyey shara haadayni ashaqiyayni labadan ahlunaar labadan shaqi labadan nina u dambaysa sharkoodii ilaahay baa kaafiyey koo ilaahay baa ummadda ka qabtay wey waa sanadka uu soo islaamayo salmaan alfaris radi allahu canhu wallahu subxaanaه wa tacaala aclam